Gogol nabadeed oo maalmihii la soo dhaafay ka fidsanayd magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxaa garwadeen ka ahaa Guddiga Nabadda iyo Isla Xisaabtanka ee ka howlgala deegaanada Galmudug kana kooban bulshada qeybaheeda kala duwan oo dalka iyo dibadda kala jooga. Guddiga oo muddo ka shaqeynayay nabadeynta beelaha walaalaha ah ee dirirtu dhex martay ayaa shaqada soo waday muddo laba sano ah waxayna hadda bilaabeen qorshe lagu ballaarinayo nabadda iyo dib u heshiisiinta. Waxaa gogosha goobjoog ahaa guddoomiyaha degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiin kale ee deegaanka Galmudug. Sheekh Cabdi Cumar oo ah guddoomiyaha Guddiga Islaax Been Annaas ee nabadda ka shaqeeya ayaa ka warbixiyay qorshaha iyo shaqada ay wadaan.
Walaalaha ka soo kala jeeda Guriceel iyo Balanbale ee dirirta afartanka sano u dhexeyd ka jirtay inay yacni isku yimaadaan balilaahi alxamdu wa shukru way isku yimaadeen islaax bayn annaas iyagoo ka mid ahaa awal hore lana shaqay jiray ayaa waxaa dantii noqotay u oogan arrintaas iyada ah si gaara uga shaqeeya si wadajira uga shaqeeya in la helo waana la helay xubnahaas oo ka kooban shan iyo toban xubnood haddaynaan ku heshiin maalkeen haddaynaan ku heshiin caqligeen haddaynaan ku heshiin cilmigeenna dad kale cilmigooda iyo caqligooda iyo maalkooda kuma heshiin karna waan ku kala tegayna islaax bayn annaas waxyaalaha ay rabaan inay dadka dareensiiyaan waa inay dadku heshiiyaan kuna heshiiyaan caqligooda maalkooda iyo maskaxdooda dhanka kale qaar ka mid ah xubnaha guddiga oo madasha ka hadlay ayaa soo dhoweeyey shaqada halkaasi ka socota alla waxay wadeen lagu taabageliyo maarata lagu taageero aadan uga mahad celinaynaa shaqo wanaagsan ayaa meeshan ka dhacday waxaana usii mahad celinaynaa gogoshan dadkii iska lahayo islaax binanaas oo kulligood samadoon oo gadaal u gelay waxay noqotay dadka deegaankaas wada degan cidda isdilaysa ayaga inay yihiin ee aysan ahayn cid etoobiya kaga soo duushay cid soomaalida kale kaga soo duushay cid meel kale kaga timid ayagii waxaa la rabaa in la walaaleeyo in laysu keeno ugu dambeyntiina guddoomiyaha degmada balanbale cabdicasiis xaanshe cali ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la diyaariyo ciidamada amniga ka shaqeeya inta howlaha nabadeynta ee ka socota deegaanadaasi waxaa xalku ku jiraa in la helo nidaam dawli ah ama awood dawli ah oo inta aan dib u heshiisiintaba la samayn diyaar meeshaas ku ah oo dadkaasi waxay ku heshiiyaan kala shaqeeya fulintooda wax kastoo lagu heshiiyo fulintooda kala shaqeeya awooddaa dawliga ah kow qorshaha koowaad waxaan rabnaa inaan dowladda galmudug inaan ka codsanno inay deegaamadaas ciidan geeyaan joogto ah oo deegaanadaas amnigooda ilaaliya